simba markaan daarnaba dig ma soo yareen madayaxgacmeedku dacal kaga yaal redio simba dhacdo kasta sheekaa ka dambaysa sheeko kastana dhacdaa ka dambaysa redio simba simba xarunta wararka sugan sifeeyaha xaqiiqda
subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subax ee raadiyaha simbah qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah doorashooyinka soomaaliya ayaa hubanti-la-aan wajahaya iyo khilaafyada oo sii xoogaysanaya madaxda dowladda ayaa weli ku adkaysanaya in shirka doorashooyinka uu ka dhaco magaalada garoowe faahfaahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya duqeymo ka dhacay gobolka jubbada dhexe maamulka jubbaland musharaxiinta mucaaradka ayaa ku baaqay in la isugu yimaado shir ay ka qaybgelayaan saamilayda siyaasadda oo looga hadlaya arrimaha doorashooyinka ciidamada dowladda ayaa howlgallo ka sameeyey deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe xisbiyada mucaaridka ee somalilan ayaa wada olooleh ay ku doonayaan inay ku helaan kuraasta golayaasha wakiilada iyo deegaanka xiisad colaadeed ayaa saaka mar kale laga soo wariyey deegaanka xananbuure ee gobolka galgaduud iyo maamulka puntland oo sheegay inay bilaabeen dhammaynta colaado ka jiray deegaanada maamulkaasi mar kale subax wanaagsan ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa subaxnimo khamiisa taarikhdu waxay tilmaamaysaa koob iyo tobanka bisha labaad ee sanadka laba kun koob iyo labaatan intaad maqasheen oo dhammaystiran doorashooyinka soomaaliya ayaa hubanti la-aan wajahaya iyo khilaafaad ka hoosii xoogeysanaya madaxda dowladda doorashooyinka dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxay wajahayaan hubanti la-aan waxaana sii xoogeysanaya khilaafyada ka jira doorashooyinka soomaaliya iyadoo madaxda dowladda federaalk soomaaliyana ay weli ku adkeysanayaan in shirku ka dhacayo magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland doorashooyinka soomaaliya ayaa u muuqda kuwa weli wajahaya hubanti la-aan siyaasadeed waxaana weli sii xoogeysanaya khilaafaadka cakiran ee ka jira gudaha soomaaliya waxaa weli xubnuhu ay isku fahmi la-yihiin hanaanka loo wajahayo shirka looga arinsanaya arrimaha doorashooyinka oo yimid kadib baaqyo kala duwan oo kasoo baxay beesha caalamka markii lagu kala kacay shirkii dhuusamareeb ee ka dhexeeyay xaruntaee xarunta maamulka galmudug ayaa waxaa beesha caalamku intaas wixii ka dambeeyey ay soo saarayeen baaqi isdabajooga oo ku aadan arrimaha doorashooyinka soomaaliya baaqyadan ayay xubnahan beesha caalamka ugu baaqiyeen madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada dalka in mar kale ay dib isugu laabtaan islamarkaana war rasmiya kasoo saaraan arrimaha la xiriira doorashooyinka soomaaliya madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya oo u muuqda mid iska leexinaya fashilka ku yimid shirka magaalada dhuusamareeb ayaa waxa uu mar kale ku baaqay shir ay isugu imaanayaan xubnaha do- madaxda dowladda federaalka ah iyo hogaanka maamulada dalka oo diiradda lagu saaraya arrimaha doorashooyinka islamarkaana ka dhacaya magaalada garoowe ee xarunta maamulka puntland shirkan ayaa waxaa intiisa badan diiradda lagu saarayaa arrimaha la xiriira doorashooyinka dalka waxayna noqonayaan kuwo la xiriira hanaanka dadku u dooranayaan shacabka ah arrimaha ugana qayb qaadanayaan arrimaha doorashooyinka waxaa sidoo kale inta badan looga hadlayaa shirkaasi qaabka ugu habboon ee doorasho dalka looga qaban karo iyo weliba sidoo kale ah, qaabka dadka ama maamulada dalka hogaamiyaashoodu ay doorashooyinka uga qayb qaadan lahaayeen islamarkaana doorashadu ay u noqon lahayd mid hufan oo xor iyo xalaal ah islamarkaana dhinacyadu ku kalsoon yihiin waxaa sidoo kale meelaha ugu badan ee khilaafaadku hareeyey islamarkaana laga wada hadlaya ka mid a arrimaha la xiriira gobolka gado oo ay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka soomaaliya waxaa sidoo kale ka mid ah meelaha la isku diidan yahay ee weli khilaafaad ka jiraan arrimaha la xiriira kuraasta gobolada waqooyi ee sharci dejinta dalka waxay sidoo kale xubnuhu s- la filayaa in ay ka wada hadlaan arrimaha la xiriira doorashooyinkan guud ahaan iyo weliba sidii loo dhammayn lahaa khilaafaadka hareeyay arrimaha doorashooyinka gudiyada waa guddiga doorashooyinka lagu muransan yahay ayaa iyadoona dhinacyadu isku diidan yihiin hanaanka loo wajahayo islamarkaana waxay hogaamiyaasha maamulada iyo madaxda mucaaradka qeybta soo jeediyeen in laga saaro xubno ay u arkaan inaysan waafaqsaneen habraacyada loogu talagalay guddiga doorashooyinka ee madax ee noqonaya dhexdhexaad dhinac u noqonaya dhexdhexaad dhinacyada tartamaya madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo hogaanka maamulada shirarkii ay galeen ayaa u muuqday mid dhinacyadu jilbaha isku aasteen islamarkaana dooduhu ay aada u adkaayeen hogaamiyaha maamulka jubbaland oo isagu u arkayay dhowr jeer dowladda federaalka madaxda hogaamisa ay kaga baxeen heshiisyo ay la galeen ayaa ku adkaystay in lagu wareejiyo gobolka gado walow markii hore laga sameeyey horusocod qodobada ku aadan gobolka gado haddana hogaamiyaha maamulka jubbaland ayaa u arkayey in tani ay qeyb ka tahay arrimaha curyaaminaya maamulkiisa islamarkaana waxau ku adkaystay in si toos ah loogu wareejiyay gobolkaasi walow madaxda dowladda federaalka soomaaliya uu arrinkaasi ka suurtogeli waayey taasi oo ugu dambeyn sababtay in hogaamiyaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe uu isaga baxo shirkii dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug islamarkaana wasiirka warfaafinta dowladda federaalka soomaaliya cusmaan dube oo warbaahinta dhuusamareeb kala hadlay uu fashilka shirkaasi ku yimid da- dusha kaga tuuray hogaamiyaha maamulka jubbaland balse axmed maxamed islaam hogaamiyaha jubbaland oo kis- oo dhuusamareeb kula hadlay warbaahinta ayaa isaguna dhankiisa waxauu fashilka shirka dhuusamareeb madaxa u saaray madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya oo sheegay in hab beelaysan uu wax ku doonayo islamarkaana uu isa siiyey degmo iyo gobol gaara hogaanka maamulka jubbaland iyo madaxda dowladda federaalka soomaaliya ayaa sanadihii u dambeeyeyba waxaa ka dhexeeyay khilaafaad xoogan waxaana dowladda federaalka soomaaliya madaxda ugu sarreysa ay diideen doorashadii uu kusoo baxay walow ugu dambeyn ay ogolaadeen in laba sano oo kumeel gaara uu sii hayo lama oga khilaafka sida uu noqon doono maalmaha soo socda iyo waxaa kasoo bixi kara shirka magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug madaxda dowladda ayaa weli ku adkeysanaya in shirka doorashooyinka uu ka dhaco magaalada garoowe khilaafaadka doorashooyinka hareeye awgeed madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya ayaa dhowaan waxa uu soo saaray in shir wadatashiya uu isugu yeeray hogaanka maamulada iyo madaxda dowladda federaalka soomaaliya islamarkaana shirkaasi uu ka dhacayo magaalada garoowe ee xarunta maamulka puntland hogaamiyaha maamulka puntland ayaa shirkaasi soo dhoweeyey waxauna sheegay inuu diyaar u yihiin in shirkaasi ay ka qayb galaan waxuuse sheegay inaan lagala tashan shirkan martigelintiisa magaalada garoowe isagoo sheegay inay door bidayaan in shirku ka dhaco magaalada muqdisho ee caasimadda dalka islamarkaana guud ahaanba saamilayda siyaasadda dalka ay shirkaasi kaga hadlaan arrimaha la xiriira doorashooyinka waxa uu sidoo kale soo jeediyey hogaamiyaha maamulka puntland in shirkan lagu qabto magaalada muqdisho ayna kasoo qaybgalaan saamilayda siyaasadda iyo beesha caalamka si ay goobjoog uga noqdaan isagoo sheegay in hadda madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya muduxileedkiisu uu dhammaaday hogaamiyaha maamulka jubbaland oo u muuqda in isku dar ay ka cabeen ayaa isaguna waxa uu soo qasaaray warqad la mid ah tan maamulka puntland islamarkaana waxa uu sheegay in muhiim ay tahay in shirku uu ka dhaco magaalada garoowe waa magaalada muqdisho ee caasimadda dalka islamarkaana ay ka qayb galaan guud ahaanba saamiilayda siyaasadda iyo weliba beesha caalamka madaxda maamulada ee taabacsan dowladda federaalk soomaaliya dhanka arrimaha doorashooyinka ayaan weli ka hadlin arrimahan iyo weliba shirka uu ku baaqay madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xukuumadda soomaaliya ayaa waxay shaacisay in ay gacan weyn ka geysanayso qabsoomidda shirkaasi iyo sidii uga dhici lahaa magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland waxaana ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble oo shalay hortegay baarlamaanka dowladda waxa uu ku adkaystay islamarkaana uu sheegay in shirkan uu ka dhacayo magaalada garowe islamarkaana xukuumaddu ay qaadanayso doorkeeda ku aadan socodsiinta shirkaasi iyo in la isku soo jiedjiido dhinacyada isku diidan arrimaha shirka waxauna sheegay in mar walba ay doonayaan siday wax uga qaban lahaayeen dhibaatooyinka ka jira gudaha dalka isagoo sheegay inay diiradda saarayaan sidii loo heli lahaa waxyaabaha asaasiga ay shacabka u baahan yihiin si taas loo helana ay muhiim tahay in dalka ay ka dhacdo doorasho wadar ogola islamarkaana uu kusoo baxo qofka kalsoonida shacabka haysta islamarkaana ay sii hogaamin kara afarta sano ee soo socota dalka wasiirka warfaafinta dowladda federaalka soomaaliya cismaan dumbe ayaa waxa uu sheegay in dowladda federaalka soomaaliya mar walba ay ku taagan tahay mowqifkeedii ahaa in shirkan uu ka dhaco magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland waxa uu sheegay in madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya uu iclaamiyey shirkan inuu ka dhaco magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland islamarkaana mar walba ay diyaar u tahay dowladda federaalka in la isku soo jiidjiido dhinacyada isku diidan arrimaha doorashooyinka waxa uu sheegay in magaalada garowe ay tahay magaalo ammaankeeda la isku hadlayn karo islamarkaana uu ka dhici karo shirka wadatashiga ee arrimaha doorashooyinka madaxda dowladda federaalka iyo hogaanka maamuladana ay isugu tegayaan magaaladaasi garowe doorasho uga dhici lahayd san ee laba kun iyo labaatan iyo kow sida ugu dhaqsaa badan laguna dhammaystiro heshiisyadii toddoba iyo tobankii sebtembar Ee, waxaa kaloo runtii aan soo baxbaxaya hadallo aanan runtii een, filahaynin oo ah in la bedelo goobtii uu madaxweyne ku baaqay tii hore wuxuu ku baaqay samareeb waa la wada tegay kowdii bisha tan hadda shan iyo tobanka februaayo ee uu madaxweyne ku baaqay in garowe la isugu tago oo ah caasimadda puntland magaalo nabadeed magaalo lagu yaqaano martisoorka waxaanu filaynaa inaanay magaaladana qaban tan saddexaad waxa weeye waxa aanu rabnaa inaanu in badan aanu ku baaqayn sidii madaxweynuhu ka sheegay een, golaha shacabka in mar walba ay madaxda dowladda federaalka oo madaxweynuhu uga horreeya ay diyaar u ahaayeen in dalka doorasha ka dhacdo iyadoo la wada dhan yahay oo lagu hi- la hirgelinayo toddobiyo tobankii sebtembar heshiiskii ahaa waxaa kaloo aanu tixgelinaynaa baaqi ka soo baxay golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo inagula talinayay in aynu isugu nimaadno shirar dambe si doorashadu inagula bilaabto golaha ammaanku waa hay-adda ugu sarreysa dunida ee amniga iyo iyo iyo iyo sharciga waxaanu isleenahay runtii inaynaan maanta u baahnayn in lugta la jiido waxaanu u fahmaynaa lixdii bilood ee soo socotay sidii lugta loo jiidayay doorashada in ilaa hadda loo jiidayo lugta laakiin dowladda federaalka iyo madaxdeeda waxaa ka go-an in shir la isugu yimaado in garowe la isugu yimaado shan iyo tobanka bishana la isugu yimaado si loo fuliyo heshiisyadii toddoba
madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo hogaanka maamulada dalka ayaa weli waxay isku diidan yihiin arrimaha la xiriira doorashooyinka dowladda federaalka soomaaliya waxaana la isku diidan yahay meelaha ay ka dhici karto iyadoo maamulada puntland iyo jubbaland oo ka mid ah oo ah labada maamul ee ka hadlay shirkan uu ku baaqay madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya uu doo- ay doonayaan in shirkan lagu qabto magaalada muqdisho ee caasimadda dalka islamarkaana ay ka qayb galaan saamileyda siyaasadda iyo weliba sidoo kale guud ahaan beesha caalamka waxaana la sheegay in shirkaasi la doonayo in duura- in diiradda lagu saaro arrimaha la xiriira doorashooyinka iyo qaabka loo wajahayo walow madaxda dowladda federaalk soomaaliya ay weli ku adkeysanayaan in shirkan uu ka dhaxaya magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland waxaana laga warsugayaa hogaamiyaasha taabacsan dowladda federaalk soomaaliya iyo tillaabooyinka ay qaadi karaan iyo weliba sida ay uga hadlaan shirkan uu ku baaqay madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya midowda musharaxiinta mucaaradka ah ayaa ku baaqay shir ay ka qeybgalayaan saamileyda siyaasadda oo looga hadlayo arrimaha doorashooyinka dalka golaha midowda musharaxiinta ayaa waxay walaac xoog leh ka muujiyeen jahwareerka iyo hubanti la-aanta xaalada kala guurka ee siyaasadeed ee dalka golaha musharaxiinta ayaa war qoraal ah oo ay soo saareen waxay ku sheegeen in goluhu ka walwalsan yahay in muddo xileedkii hay-adaha dastuuriga ah uu ilaaday islamarkaana uusan jirin heshiis siyaasadeed oo looga gudbo xilligan kala guurka ee siyaasadeed sidaa daraaddeed warqadan waxaa lagu yidhi waxaa goluhu uu ku baaqayaa inay shir deg deg ah isugu yimaadaan dhammaan saamileyda siyaasadeed ee dalka si looga wada hadlo hirgelinta heshiiska doorashooyinka ee heshiiskii doorashooyinka ee toddobiyo tobanka sebtembar golaha waxa uu taageerayaa ayaa lagu yidhi soo jeedinta dowlad goboleedka bun dowlad goboleedyada puntland jubbaland iyo guddoomiyaha aqalka sare ee ah in shirka lagu qabto magaalada muqdisho laga bilaabo lana lana ballaariyo kasoo qaybgalayaasha beesha caalamka ay go- go- beesha caalamkana ay goobjoog ka ahaato goluhu wuxuu cadeynayaa in mudane maxamed cabdulaahi farmaajo uu yahay madaxweyne muddaxileedkiisii dhammaaday shirkana uu kaga qayb kaga soo qaybgeli karo oo keli ah musharax la mid ah musharaxiinta kale ee u taagan xilka madaxtinimo haddii uusan tartam- haddii uusan tartanka ka tanaasulin goluhu wuxuu ugu baaqayaa shacabka soomaaliyeed deganaan iyo ilaalinta sharciga iyo kala dambeynta goluhu wuxuu ka digayaa in shacabka lagu dulhayo mas-uuliyiin muddaxiloodkooda dastuuriga ah uu dhammaaday ayaa lagu yidhi war qoraal ah oo kasoo baxay midowda musharaxiinta oo ku aadan arrimaha doorashooyinka dalka iyo khilaafaadka xilligani ka jira doorashooyinka dalka ciidamada dowladda ayaa howlgallo ka sameeyey deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe sida warkan uu ku faahfaahinayo faysal cabdi faarax
ciidamo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya ayaa lagu soo waramayaa in saacadihii lasoo dhaafay ee howlgallo ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe ciidamada xoogga dalka gaar ahaana ciidanka kumaandooska danaba ayaa waxaa la sheegay in deegaano hoos yimaada degmooyinka jowhar iyo mahadaayo ee gobolka shabeellaha dhexe ay howlgallo ballaaran ka sameeyeen kuwaasi oo ay ku beegsanayeen xarumo ay ku sugan yihiin xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab war ka soo baxay dowladda ayaa waxaa lagu sheegay in howlgallo ay afar iyo labaatankii saac ee ugu dambeeyey ay sameeyeen ciidanka xoogga dalka islamarkaasna ay ka sameeyeen deegaano dhowr ah oo ay ka mid yihiin deegaanadaasi buurakamaara e, iyo sidoo kale waa buurakama bareejeeyo iyo sidoo kale warciise qoordheere iyo sidoo kale daylibale iyo sidoo kale dabagaaba kuwaas oo dhammaantood ka wada tirsan magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabeelle islamarkaasna ciidamada dowladdu ay howlgallo dhowra ka sameeyeen ururka toddobaad ee guutada lixiyo tobnaad ee kumaandooska xooga dalka gaar ahaana ciidanka danaba oo howlgalladan sameeyey ayaa waxaa la sheegay in markaasi ay ku beegsadeen xarumo ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab waxaana ciidamada dowladdu ay howlgalladan ka sheegeen in guulo dhowra ay ka gaareen islamarkaasna ay ku dileen xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab war ka soo baxay dowladda ayaa lagu sheegay in ilaa iyo saddex iyo toban xubnood oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab in howlgalladani intii ay socdeen ay ku dileen islamarkaasna waxa ay sheegeen in ay dagaalamayaasha al-shabaab ay kasoo furteen hub iyo saanad ciidan oo kale iyagoona sheegay in ay soo qabteen xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab islamarkaasna ay gacanta ku hayaan sida uu warbaahinta dowladda u sheegay taliyaha ciidanka xooga dalka saree guud odawaa yuusuf raage taliyaha ciidanka xooga dalka ayaa waxa uu tilmaamay in howlgalka inta uu socday ciidamada dowladdu ay guulo dhowra ka gaareen isla markaasna ay xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ay khasaaro xoogle ku gaarsiiyeen sida uu hadalka u dhigay taliyaha ciidanka xooga dalka odawaa yuusuf raage jenaraal odawa yuusuf raage ayaa intaasi ku daray in ijoodka ama ujeedka howlgalkan ciidamada dowladdu ay u sameeyeen uu ahaa in gobolka shabeellaha dhexe iyo deegaanada hoos yimaada ay kaga saaraan xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab waxaana howlgalkani uu kusoo aadayaa xili saacadihii lasoo dhaafay ciidamo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya iyo xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ay ku dagaalamayeen deegaano ka tirsan oo gobolka shabeellaha dhexe waxaana deegaanadaasi dhowrka ah guulo dhowra ka kala sheegtay ciidamada dowladda iyadoo ay ugu dambeysay dambeysay in shalay deegaan ka tirsan degmada raagacelle ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa ciidamo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya ay dib ugala wareegeen xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab oo dhowaan ka qabsaday iyadoona ay jireen guulo dhowr ah oo ciidamada dowladdu ay ka sheegteen howlgallo saacadihii ugu dambeeyey ay ka sameeyeen gobolka shabeellaha dhexe waxaana ay sheegeen in howlgalladan ay ahaayeen kuwo ay ku doonayaan inay ku xaqiijiyaan amniga guud islamarkaana dagaalamayaasha al-shabaab ay kaga saaraan gobolka shabeellaha dhexe iyo deegaanamada hoos yimaada waxaana xusid mudan in ciidamada dowladda ay muddooyinkii dambe kordhiyeen howlgallada mana jirto wax war ah oo kasoo baxay dagaalamayaasha al-shabaab islamarkaasna looga hadlayo ciidamada dowladda iyo sidoo kale guulaha ay ka sheegteen howlgallo saacadihii lasoo dhaafay ay ka fuliyeen deegaano hoos yimaada gobolka shabeellaha dhexe waxaana sidoo kale ay ciidamada dowladdu ay sheegeen in howlgalladan ay ahaayeen kuwo khasaare kala duwan ay ku gaarsiiyeen dagaalamayaasha al-shabaab balse ma jirto wax war oo al-shabaab kasoo baxay islamarkaana looga hadlayo howlgallada ciidamada dowladdu ay sameeyeen
waa hagaag aad buu mahadsan yahay faysal cabdi faarax codkiisa ayana dhegeystayaal u dambeeyey warka subax ee raadiyaha simbaah injineer kooshinyar ayaa warka farsameynayay cidda warka iyagu sheegaysan baniwsi ay ka daalacan karaane nabadgelyo